Shirka Pilaha oo weeldhadeena wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeedka iyo hay-ado ka shaqeeya biyo fayadhowrka iyo nadaafadda galka qowdii hotel horyaal ee magaalada baydhabo shirka wadatashiga iyo is-xogdhaafsiga wasaaradaha iyo hay-adaha ku howlgalaya deegaanada koonfur galbeedka oo ka shaqeeya arrimo biyo fayadhowrka iyo nadaafadda iyo weliba diiradda laga saaray howlogii laha qobadi caqabado jar iyo qorshayaalka jaranga agaasimaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeedka liibaan axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin ku warbiya warbaahinta wali awoo shirka lanku hadaliya waxaa halkan noogu qabsamay magaalada baydhabo shirkii bilaha ay isugu imaan jireen wasaaradda iyo bahda kala shaqeeya dhinaca wooshka arrimaha biyaha nadaafadda iyo fayadhowrka shirkan sidii caadada noo ahaydba waxaa runtii bahda halkaas kugu timid bartnerska dhinaca nagala shaqeeya ay kusoo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay waxyaabaha qorshaha u ah ee haatan miiska u saaran sidoo kale baahiyaha deegaanada koonfur galbeed xilliga kan oo runtii jiilaal aada u adag lagu jiro sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha ka taagan degmooyin fara badan oo ka mid ah degmooyinka koonfur galbeed oo koytoon kor dhaafaya sida halkaan ba ka arkayseen aan kusoo bandhigay ninka wasaarad ahaan sidii wax looga qaban lahaa waa bahda halkaan iskugu timid ay isku dhaafsadeen shirkan oo sidii caadada ahaydba wooshka lasterka way wasaaraddu ay soo qaban qaabayaan bil walba kana qabsoomo magaalada baydhabo bahda nagala shaqaysan ay iskugu yimaadaan waxaa runtii aan maanta diiradda ku saarin sidii baahiyaha taagan ee deegaanada koonfur galbeed ka taagan weliba degmooyinka qaarkood way ka mid tahay degmada buurxa kabo iyo degmada bardaale iyo degmooyin badan oo ka mid a gobolka bokool oo ugu horeysa degmada ragdhuura iyo degmada xudur sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha ka taagan sidoo kale gobolka shabeellada hoose degmooyin fara badan oo ka mid laftigooda si aan uga jawaabi lahayn runtii waan isla garanay bahda halkaas kugu timid iyo annaguba in deg deg jawaab ah oo la xiriirta dhinaca biyaha in laga bixiyo degmooyinkaas si guud hadday noqoto in ceelasha haatan bulshada ay ku tiirsanayd ay u baahan dayactirada in deg deg wax looga qabto la dayactiro sidoo kale in ceelal cusub deegaanada qaarkood la gaarsiiyo oo laga qodo biyana meelaha qaarkood in lala gaaro la gaarsiiyo marka waxaan uga mahad celinayna bahda halkaas kugu timid sida firfircoon ay uga soo qayb galeen shirka kan oo ah mid bilo ah bil walba noo qabsooma waa uga mahad celinaynaa si gaara waxaan uga mahad celinahay a c f oo iyadu naga taageeraysay shirka kan maanta inuu qabsado shirku sidii qorshuu ahayd wuxuu noogu qabsoomay sidii aan ka rabnay guulo fara badan baana ka soo baxay isla xisaabtan dhaba baana runtii la iskula xisaabtamay wasaaradda iyo bahda ka shaqaysa washkuba aad baan uga mahad celinaynaa shirku si guurna noogu soo dhammaaday sidaan rajeynaynay kulankan iyo wada weeldhadana wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeedka iyo hay-ado ka shaqeyn arrimo biyo iyo weliba lanku hadalayay sidii waa lanku wada lahaayay dhibaatooyinka ku jara deegaanada koonfur galbeed soomaaliya